doorasho waxay ka dhacday alxamdulilah xaggee ka dhacday doorashada kismaayo kismaayo yaa la doortay marka waxaa la doortay cashir beec xasan oo qof kula hadlayaaniga maxaa lagu doortayna madaxweynaha jubbaland doorasho ayaa horey madaxweyne ee loogu qabtay magaalada kismaayo taada e, maxaa kusoo aadiyey waktigan
kuwa horan bay la mid tahay waan kaga bedelnahay waxaan kaga bedelnahay un oo cod codsi iyo rabootin dad weynaha ka yimid weytayda ma garan waan gartay
meel afartan nin iyo kontan nin isugu timi maahayn dadweyne doorashada soo abaabuladeen waxaa loo dilay gawaceen ilaahay mahadiyad waa rabootinka dadku ah adiga hadda intee igala hadlaysaa waxaan kala hadlayaa xaafad alali oo kismaayo ah ismaayo doorashadu marka maanta miyay dhacday maantay dhacday ha Eh, dadkii kaa horeeyey oo musharaxiin horey u tartamayey eh, qaarkood oo sheegtay inay madaxweyne yihiin sida madaxweynihii hore ee jubbaland oo haddana eh, sheegtay in mar labaad la doortay Eh, eh, waxaa doortay xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland oo eh, horey odayaashu ay usoo xuleen adiga yaa ku doortayna
horta dhibaano hadhiin dhibaano kuwii dhacay ahaayeen kuwa ku yimid rabootin dadweynaha madweynaha keenseemanga go-aanshaas xildhibaanintiri aniga shacbiga ururada bulshada ay doortay loomana kala harin ergada halkaas u timi saddex boqol iyo konton bay ahaayeen shaksi diinayna ma jirin rabootinka saasaa loo yaqaan laakiin de yaa doortay xildhibaanada la sheegayo yaa keensaday meesha goortiya qabiilkii ka socday xildhibaanadaasi odayaal ayaa horey usoo xulay oo xulitaankoodii iyo wadatashi eh, ayay ka sameeyeen odayaasha adiga marka taasi miyaa diidan tahay haa xildhibaan aniga kole de waxaan ka imid waxaan ka tirsanahay dadka soomaaliyeed ee jubbaland oo weliba aqoonyaneynta soomaaliyeed aan kamid ahay de mana arag wax aad sheegaysa dib ma dad dadkii hore ah oo ismagaabeen mabasi dib iskalama jirto seeta madaxweynaha fiiri madaxweyne xigeenada fiiri madaxweynaha isku fiiri ninka baarlamaanka lagu shaqeeyo ku fiiri dee dad unba shalayna meesha ka tegay maantana dee kusoo noqdeen wey caawa eh, kismaayo eh, afar madaxweyne ayaa ku hooyanaya Eh, horey saddex madaxweyne ayaa loogu doortay maantana adigaa sheegay eh, eh, in madaxweyne lagugu doortay magaalada kismaayo marka sidey eh, eh, eh, eh, sida sideed ku wada shaqaynaysaan afartiina madaxweyne ee kismaayo kuwa- ku wada sugan oo shaqeyn waxaa dhibaataa male waxaa shay waa un haddii dhabta jirto waxaa la isugu imaanayaa rabootinka shacbiga iyo shuruucda wixii shuruuc aan waafaqsanayn dee kolleyba waa un badala laakiin wixii shuruuc qaabilsan afkeedii meel bay yeelan doonaa insha allah Eh, dadku waxay sheegayaan adiga inaad eh, eh, eh, u dhalatay kana soo jeedid eh, beelweynta digil iyo mirifle marka eh, digil iyo mirifle markii la fiiriyo jubbaland eh, xaggey ka galaan oo xaggey ka degaan
taasi hor la yaab la weeye waa wa waa warka waa warkana soo kiciyay halkaana dhigay haqa haddii afka laga qabto beeruhu ka dilaaca miyaa rabay jubbaland waxa degan waa digli marifle iyo in ay soo raacday magaranayso oo ay soo ogolaadaan dirisayi dejiyey shalay ayaga meesha haye marka jubbaland baa ahaa iskale Eh, dadka eh, doorashadaada eh, eh, siday uga warhayaan dad kuusoo hambaliyeeyey ama dad doorashadaadu goobjoog ka ahaa oo eh, madax eh, eh, dowladda federaalka ku jirta ama eh, ha ahaato xildhibaanada baarlamaanka oo kale eh, ma jirtaa walaal wariyaha wanaagsan oo waryaran kuu sheegaya taadaan ka soo qaadayaa jubbaland markii la yidhaahdo koonfu- qolada koonfur galbeed iyo iyo jubbaland waa tii lixda gobol isku ahayd lixdii gobol shalay heshiis ayaa laga gaaray waa xad ismaan darteed iyo samir aan aan qaadanay baa lagu dhisay shalay haye baalintii lagu dhisay iyo ahdigii waxaa ka baxay ninka maanta meesha waxbaan ka ahayn oo shalayna lix sano soo hayay balintii uu qaaday shalay isagaa ka baxay marka annagu meel aan u fadhino oo hadda kadib aan u fadhiisan doonno ma jirto because haddii lagu yidhaahdo guriga aad leedahay ma geli kartid marti baad ka tahay adiga ma yeeli lahayd warigi hadda axmed madoobe oo kale sideed sane ayuu su-aashaas iga jibaab guriga aad leedahay wariyi haddii lagu yidhahdo ma gelisid ma iska tegaysaa masbilaaba tugus sidaa weye gurigayga weeye xaq baan u leenahay isagaa naftiisii baa og kuwa kalaa og marka annagu hashii dambe maya annagu gumaysi dalka kan dib ugu noqon maayo adduunyadan waxaa soo gumaysan jiray ingiriiska ingiriiska caalamkuna soo gumaysanayna maanta yurub aa ugu dambaysay uu ku jiray uu ka baxay adduunyaduna waxay isku tagtay xaqay isku tagtay ma dhaceysaba in marka maanta soomaaliya isku dad oo africa isku waxa dhici kara ma xasuusgelana ma marka anaa ku hayaa dambe maya hayi haynini waxaan wada leenahay ayaan qaybsan doonaa insha allah laakiin waxaasaan ku siinayaa dambe ma dhici doonto insha allah
doorashadii taada ka horeysay oo axmed madoobe iyo rag kale lagu doortay dowladda federaalk iyo beesha caalamku way ka biyo diideen oo way way dhaliileen adiga taada maxaa maxaad ka filanaysaa
waa run dowladdu waajibkay lahayd horay uga gaabisay horay uga gaabisay dowladdu balse waxbay heerinaysa anaan ogeyn annagu annaga se naftayna waxbaan heerinayna waxaan leeyn bal horta soomaalida dib bay ka soo baxday oo wanaagan isugu imaan doona laakiin axmed madoobe waddadu uu maray ay mareen walaalahay kalena waxay mareysa waddadii waxay yidhaahdeen xildhibaano intiisi isaga ahayd bay samaysteen matalahan haddaan ka soo qaado koonfur galbeed oo ilaa afmil oo degan degan meesha la yidhaahdo marka laga soo bilaabo buurdhuubo ilaa afmil oo degan baa waxaa la siiyey toddoba sideed vood sideed vood marka ayagina sidaya yeeleen waddadii bay mareen ayaguna haladka ahayd oo wadaadka maray waan gartay madaxweynaha hadda jubbaland waxaad i leedahay caawo laga bilaabo waa aniga sidaa weya
dhanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweyne ku-xigeenadii kale madaxweynaha kusoo xigay ma la doortay iyagana
laba madaxweyne ku-xigeen baa loo samaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo gola baarlamaan baa noo dhiman ilaahay idankiisa golaha baarlamaanka weyga soo socdaan ku dhawaaqaynaa
hadda markii la fiiriyo jubbaland axmed madoobe ayaa awood ku leh taas waxaan u leeyahay dowladda federaalk oo kale waxay xoogga saartay inay axmed madoobe doorashadiisu ay dib u dhigto oo goobjoogna ay ka ahaadaan dad ka socda dowladda federaalk sida wasaaradda arrimaha gudaha oo kale beesha caalamka oo kale isaga laakiin awooddiisa ayuu adeegsaday tiina ma dhicin adiga caawa madaxweyne ayaad ka tahay jubbaland oo kismaayaad igala hadlaysaa haddii awoodda axmed axmed madoobe ay kaa hor imaado sideed isaga celin kartaa
waa nin oo aada u aqlo badan nin dhaqanka soomaaliyeed aada u yaqaan weeye dee kuwa hore muusan weerin magaaladayna wada joogna ma garata waan gartay
kusoo weeraraaba dee garan maayo ciidanka uu haysto waa ciidankeeni oo axmed waa nin wadaada oromo ah diintana yaqaan dalkana waa u yaqaan ninkas kale dalka waa u yaqaana jubbaland hadda kismaayo oo keliya ayaa dadkii dhan ay isugu tageen magaalooyinkii kale badanaa al-shabaab ayaa haysta dhibaato badan ayaa ka jirta maamulka jubbaland oo kale adiga maxaad is leedahay arrintaasi waad ka bedeli kartaa maya ilaahay ma haddii anan talooyin badan waan samayn haddii alla yidhaahdo oo dee waanana faray in la shuuleeyo waxay ummadda raali kenin inaan sameeyo ma doonayo ummadda wixi aan kala tashta i soo baxo anoo ogaarkayga ku darsanaya aqoontayda ilaahay idinkiis marka aan dowladdu dowladu shuruuc ay rabtaa shuruucdeeda aan u dhamaystirno ilaahay idinkiis waxaan samayn doonaa waxa aad ku faraxdo cadaaladii soomaalida u baahan tahay cadaalad daradaan ka guuraynaa cadaaladaan u guuraynaa waa barwaaqo weynaa insha allah waayo abni ma dhismayo ilaa cadaalad helo dowladda federaalk mala shaqayn doontaa adiga besinka dowladda federaalku waa hooyo aabbo waa la dhihi karaa ima dhalin laakiin hooyo lama dhihi karo ima dhalin waa hooyo waan gartay
oo iyadu waa lagu qasban yahay in laga duceysto in wax walba iyada laga hormariyo laakiin haddii aysan ayada qalduntana la yidhaahdo hoy hoy de waan kula shaqeyn hoy waan kuu shaqeyn waa lagu qasban yahay laakiin shuruucda meesha waxaa gaabiyey waa la yaqaan golaha baarlamaanka federaalka ah iyo aganka sare fariin oo codsi aan u dirayaa waxaan u dirayaa fariin codsi ah inay nala shaqeeyaan in ummadda si aan u fadhiisan muqdisho e ummadda ay u shaqeeyaan halkoodii bay gabeen qaarkood waxay fadhiisteen muqdisho waxaa la rabaa xuquuqdooda inay raadiyaan kuwa kaloo dad biniaadam inay u qaamahaan adna kala joogi karin war intaad biniaadam kala daba ordaysid war dadkaagii dalkaagii baa si kale loo micneynaya war dalka inaad leedahay horta bal adiga ninka baarlamaanka o war shuruucdii adiga lagu dirsaday baa halkaas dalka marka dawladdu waxaan leeyahay hanala shaqayso caalamkana waxaan ka codsanayna inay nala shaqeeyaan annagana aan la shaqayno dawladaha afrikaanka ah ee amniga daabilsado halkaan ilaahay idinkiisa waa wada shaqayn doonaa wixii oo maxay ahayd ummaddan u baahan tahayna waan wada mari doonaa insha allah jala kariim odaygaba berigii hore wuu shaqayn jiray hadda unbaa yalan si noqotay anigana ilaahay igama dhigo midun taladiisii maxay ahayd meel kale marka asalaamu calaykum aada umahadsan tahay salaam mubarak